shirkadda biyaha ee jubba ee magaalada kismaayo waxaa la aasaasay sanadkii labada kun iyo sideedii xilligaasi oo shirkadda ay soo saari jirtay biyo baca ku jiro oo loo yaqaanay jubba iyo baraf iyo sidoo kaleeta jallaato loo iibgan jiray gudaha magaalada kismaayo iyo deegaanada hoos yimaado wakhtigaasi kadib shirkaddu waxa ay soo martay marxalado kala duwan iyadoona ugu dambeyn noqotay shirkad weyn oo soo saarta biyaha watarka caagaga ee loo yaqaano jubba oo hadda si weyn looga isticmaalo magaalada kismaayo iyo deegaanada hoos yimaado mudane cabdi jaamac maxamed oo ah milkiilaha shirkadda biyaha ee jubba ayaa waxa uu si guud uga warbixiyey aasaaska shirkadda iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo martay isagoona sheegay in biyaha shirkadda ee jubba yihiin biyo la isku halayn karo bulshaduna ay isticmaali karto shirkaddan jubba horta waxay aas-aasnay laba kun iyo sideed anigoo ku aas-aasnay biyaha bacda ah waagaas xoogaa awood badan ma jirin biyaha bacdan ku aas-aasnay laba kun iyo sideedii baan aas-aasnay markaas magaalada dhibaato iyo biyo macaan oo sifaysan ma jirin dadkuna marka xilliga jilaalka la gaaro daacun colaasa ku dhicin oo shubanka ah waxaasna waxaa keeni jiray biyaha nadiifku aan aan la cabi jirin ilaahay mahadis markaan shirkadaas aan fariisanay magaaladii biyihii marka hore ma aysan aqoon laakiin markii dambe way barteen kadib waxaa ilaahay mahadis ah in dadkii la qabsadeen xataa biyihii cudurrada keenaya badana inuu magaalada hoos ugu dhacay shirkadda asaaskeed halkaasu ahaa xoogaasaan ku wadnay markay ugu dambeysana shirkaddu waa ballaarin oo waxaan u gudubnay qaybta qajaclayaasha oo warshada jubba waa caan oo laba kun iyo lix iyo tobankii bay si fiican u dhaqan gashay cagaga litrqaadka litribarka saddex boqol iyo kontonka mitritan intaba waa ku shaqaynay magaaladan biyaha waxaa loogu keeni jiray kenya markaa shirkadeena jubba ay soo gashay ilaahay mahadis wax damba lagama keenin kenya kenya way ka istaagtay biyo kuwaalita leh oo u dhigma kuwa kenya ka imanaya ama ka fiicanba waan sameynay biyihii horta halkaasaa mahad ilaahay baa iska leh magaaladan way la qabsadeen aada iyo aad baana magaalada igu dirsadeen sababtoo ah dadka ool biyo nadiif ma cabjin laakiin hadda maanta biyo raqiis ah oo meel walba yaal oo nadiif ah baa la helay annaga waxaan isticmaalnaa ceelasheenna waa dheerdheer yihiin annagu ceelashaan gaagaabano meelaha ma isticmaalno ceelkeena waa ugu yaraan waa labaatan iyo shan mitr wa biyaa hoos u qodaya ceelkaas biyihiis waa isticmaalnaa ceelka haadweynena waa isticmaalnaa tubada haadweyn labada waa isticmaalnaa biyahaasi waa biyo nadiif ah oo la isku haleyn karo oo boqol kiiba boqol ah marka halkaas ka isticmaalnaa biyaha